adigu saacadii exact waktigii horta waa ma ma xasuusta adiga tobankii waxaa la jiraan ay ahayd markii garoonka ka kacday mar adigu hawada lagu hawada aan ku jirnay toban daqiiqo adiga toban ilaa shan iyo toban daqiiqo oo xitaa dadka qaarkood ay dhaheen maaragtay ma xasuusta laakiin calaamadii soonka yaa yaa in la iska furo yaa soo shirantay marka dadku caadi iska eedo diyaaradii almost waxay qabsatay waxay la dhihi jiray maaragtay cruiska la dhihi jiray qabsatay diyaaradii waa gartay kabacdi maxaa dhacay adu intaas markay marayso kabacdi adiga hal mar ayaan waxaan maqalnay un dhawaaq oo adigu maaragtay dhawaaquna farm weyn oo maanta maaragtay xoog lahaana ma ahayn isla markii laakiin dhawaaq adiga dadkii fesankiisii soo wada jeeto soo wada jiitay oo ahaa markii dhawaaqii aan maqalnay iyo adigoo qiiqna maray isqabsadeen oo qiiqaas macnaha madow oo dab ka kacayna aanan ahayn laakiin waxa aan ku qiyaasi karay inuu ahaa un oxygentii iyo maaragtay iyo inuu ahay aan qiyaasayo yaa meeshii la qabsaday adiga few seconds kabacdina macnaha qiiqii waa fiirfirooday oo maaragtay waa waa waa joogsaday kabacdi adiga waxaa soo wada dhacay oo isla markuu macnaha dhawaaqa markaan maqlaynay iyo waxaa hal mar isla soo dhacay bahaaladii oxygenka oo meesha intooda badan ay soo wada daateen intaasaa ka dhacday waa gartay marka bal waxaad ii sheegtaa meesha qaraxu ka dhacay diyaaradda ma midig bay ahayd ma bidix bay ahayd adigu inteed u jirtay kursigaad fadhiday intuu u jiray meesha wax ka dhaceen adug waxay ka dhacday horta waa dhanka midigtaa waaye kursigeyga iyo maxaan ku irahdaa meesha uu ka dhacay haddii aan kiyaaso adiga ilaa shan ilaa lix kow kursi camalaa noo dhexaysay macnaha meeshuu ka dhacay iyo meeshaan aniga joogo waa gartay marka dadkii fadhiyey meeshaas maxaan ku idhaahdaa dhaawacyo nooceeyaa soo gaadhay miyey gubteen ma firid baa galay mise berihii iyo ayaa galay
wax dhaawac ah horta waxaan ka jiray laba qofaa dhaawac ahaa mid ayaa ugu yar darnaa oo adigu korkiisu maaragtay diig iyo maaragtay isnaanadii uu xirnaayo jeexjeexan iyo macnaha la la arki karay ninka kalena adigu dhaawac yaroo fudud oo maaragtay aanan saa u weynin aan soo gaaro isagaada inta lugihiisa kusoo socday kursiga ilaa iyo meesha ugu hooseysa lagu jiiday uu ku fariistay laakiin dhaawac adigu kolay firadkii wixii meesha kasoo gaaray wax yarun baa soo gaaray laakiin wax saas hadda ugu weyn oo maaragtay dhaawac halis u ahaa la dhihi karana ma laha ninka ugu daraa laakiin ninkan aan kuu sheego u ahaa oo funaanadiisii ama kujeexjeexneed oo dhiigii macnaha uu qariyey asaga naftiisa xitaa weliba meedkiisa wuu joogay oo nin wuxuu ahaa caadi oo markii aan soo degayna xitaa iyadoo garbaha aan wada hayno isleenahay soo dego wuxuu yii telefoonaan u baahanay isuga aan soo qabsado telefoonkeena aan leenahay war telefoonkaagi waxaad iska daa waa lagu keenayo soo bax qofkaad wacan laheedna waa lagu wacaa intaad wacan laheed war maya telefoonaan nambarka kiyaa iiga jira telefoonka ee anaa soo qaadanayo daaya marka asaga lugihiisa intuu ku dhaqaaqo meeshii ku laabtay telefoonkii kolay kasoo qaaday marka qofkii markiisu adigu uu markaas uu joogay oo ahaa ka kalena hadda waaba kasii ranaaba oo maaragtay qaali wax dhaawac ahaa marka labadaas qofool ka ah waay waxaad ii sheegtaa markii aad dhawaqa maqasheen oo wax qarxeen tallaabadii ku xigtay ee shaqaalaha diyaaradda iyo duuliyuhu ay sameeyeen maxay ahayd idinka rakaab ahaan maxaad samayseen runtii markii dhawaaqii uu dhacay qiiqiina uu joogsaday dadkii horta wixii meesha ku dhawaa qof walba horta waxaa la noqday maaragtay waa dadki waa laysku wada dhexyaacay se waxan yarna wuu dhacay isla markiiba oo la leeyahay maaragtay ashahaado laysku daray iyo hadal iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo intaasba waa maqlaynay sekanadii ugu horreeyey kabacdi dadkii meeshii wax ka dhaceen qaarna horey ay u dhawaadeen oo macnaha ay uga dhaqaaqeen qaarna gadaalay soo aadeen dadkii laakiin kurugii diyaaradda shaqaalaheedii dadkii waxay dhaheen maaragtay hala isdejiyo hala isdejiyo wiil soomaaliya ku jiray inta kalena ajnabi ahayn laakiin wiilka soomaaliga wuxuu ku turjumayay maaragtay afkii soomaaliya ku hadlayo oo lahaa maaragtay hala isdejiyo hala isdejiyo maaragtay waa laabanayna wax maaragtay waa wax walba wakay noqon doonaan hala isdejiyo shaqaalihii marka waxay bilaabeen inay dadkii adiga ka fogeeyaan meeshii ay wax ka dhaceen ay firaaskii kale iyo iskugu geeyaan xitaa weliba waxay sameynayeen bacladii yaraaye oxygenkii inay dadkii intay usoo furaan ay isku dayaan inay afka u wada geliyaan iyo iyadana ka wada shaqeynayan oo kulligood shaqaalihii runtii sida ay u xaliyeen arrintan waxay maaragtay wax aad u wanaagsan dibi ahaantoodna macnaha waa ka dareemaysaa naxdinta iyo baqrinta ku jirta iyo wax walba waa ka dareemaysaa laakiin mas-uuliyadda aysa saareen ay rabeen macnaha inay rakaabki iyo dadkii meesha saarnaa ay qof walba maaragtay ku ogaadaan meeshiisa waa waa iyana waa sameeyeen intaas marka waxaa dhaafay dadkii markii meelihii la isugu geeyey qof walba marka wuxuu noqday in macnaha si degan loo wada fadhiisto wixii xitaa mamar waxaa maqlaysay in la leeyahay war dadka waayeelka iyo dadka maaragtay xanuunsan iyo hala ha laga soo wado meeshaas meeshan hala keen macnaha in laysla wada shaqeynayo oo deganaan iyo xasilooni ay meeshaas aada uga muuqan waa gartay soo noqodkiina intaad muddo intee leegaad soo socoteen markaad soo degteen maxaa dareenteen run ahaantii waxaa horta wax maaragtay mucjiso ahaa ciidan xitaa markii oo dhawaaqi iyo wixii ay dhaceen diyaaraddii ay noo muuqato meeshii gololsinte ay noo muuqato hawadii ay ka soo galayso xitaa weli diyaaraddu ma lumin controolkii oo xitaa wax yar oo ama maaragtay inay unbalance noqotay iyo wax noo muuqday haba yaraatee ma jirin adigu un aaridaas dabeeshaas soo galayso un keliya iyo abaar markay sii socotay gurigii ama maaragtay wixii kaloo yaryaraa ee soo bidaayay inay soo yar gaagaaraan waa laga yaabaa isla markiina haddana shaqaalihiina adiga biyeyba dadkii uqeqaybinaayeen oo maaragtay jawi waxoogaa uu iska deganaa diyaaradana marnaba isma lahayn macnaha marka laga reebo inay meesha duloolkaas uu jiray dhawaaqii wixii dhacay ay dhaceen hawadaas ay soo gelaysa wax aan ahayn oo macnaha diyaaradda markaas ka bedela ma jirin markii lasoo gaaro markii soo caga dhiganaysana caga dhigashadeedii xitaa wax maaragtay ka gidisnaa diyaaraddu inaysan waxba gaarin oo kale camal u caga dhigatay wax kaloo qalqal kalaa iyo waxba kalena kama